أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaani araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada aan caawa idinkugu heno inshaa allah waxaa ka mid ah goole ay ku midaysan yihiin mucaaradka kooxda ridada soomaaliya oo ku baaqay in la dhiso gole kumeel gaar ah oo meesha ka saara kooxda xasan gurguurte baaqna u diray madaxda dowladaha ay ciidamadoodu duulaanka ku joogaan soomaaliya barnaamijka ayaan idinkugu haynaa cudur taabashada lagu kala qaado oo kumanaan ruux ku laayay mid ka mid ah dalalka dhaca bartamaha qaaradda afrika iyo digniin hor leh oo laga bixiyey in cudurkaasi uu qaaradda ku sii faafayo qodobada kale ee aan idiin haynana waxaa ka mid ah bulshada deegaan hoos tagta magaalada ceelcadde oo ceelbiyood ka qotay deegaankooda oo muddo la daalaadhacayay oon iyo biyola'aan baahsan warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayadda islaamiga ah ee baay iyo qaar ka mid ah culimmada deegaanka iyo kuwa wilaayada gobolka iyo kuwa wilaayaadka islaamiga ah oo ku soo gabagaboobay magaalada buulo fullaay kulankaas iyo wixii looga wada hadlay ayaad caawa maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka للدين كبرى أمة الإسلام سيري وشفيعي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa habeennimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay afariyo tobanka bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faah-faahsan goole ay ku midaysan yihiin mucaaradka kooxda ridada soomaaliya ayaa ku baaqay in la dhiso gole kumeel gaar ah oo meesha ka saara nidaamka xasan gurguurte baaqna u diray madaxda dowladaha ay ciidamadoodu duulaanka ku joogaan soomaaliya haddaba qodobkaasiyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa faahfaahin laga helayo weerarkii ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose dhimashada kufaartu waa lix askari dhaawacuna waa laba kale dhanka murtadiinta waxaa weerarkaasi looga dilay laba askari halka laba kalena looga dhaawacay diyaarad nooca kuwa qumaatiga u kaca ayaana lagu qaaday dhaawacyada cadowga dhanka kale faahfaahin ayaa laga helayaa qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka deegaanka teedaan ee wilaayada hiiraan kaasi oo lala egtay maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana qaraxaasi ku dhintay murtad lagu magacaabi jiray faarax caraaye halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa golaha mustaqbalka oo ku baaqay in soomaaliya loo dhiso gole kumeel gaar ah oo ka madax bannaan xukuumadda xasan sheikh siyaasiyiinta mucaaradka ah ee la baxay golaha mustaqbalka ayaa warqad furan u diray madaxda dalalka ciidamada caloosha dushaqaystayaasha ah usoo diray soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ee isbahaysiga eusom golahu wuxuu sheegay in soomaaliya ay fooda la gashay marxalad halis ah isagoo xusay in mudduxileedkii madaxweynaha uu dhammaaday shan iyo tobankii mey labada kun lix iyo labaatan halka kan baarlamaankuna uu dhammaaday afar iyo tobankii abriil labada kun lix iyo labaatan welina aan la gaarin heshiis siyaasadeed oo lagu maareeyo kala guurka soomaaliya waxay hadda ku jirtaa marxaladii ugu halista badnayd iyadoo uusan jirin hanaan sharciyeysan oo lagu heshiiyey oo qeexaya cidda talinaysa iyo sida loo maamulayo dalka ayaa lagu yidhi warqadda golaha oo warqadan ku socodsiiyey dalalka ugandha kenya etoobiya jabuuti burundi iyo weliba masar ayaa ka shanqariyey in kala qaybsanaanta siyaasadeed ee jirta ay ka dhalatay maamul xumada xukuumadda gurguurta ee wakhtigeedii dhammaaday waxay ku dhawaaqeen in ciidanka xukuumadda muqdisho laga leexiyey ajandahoodii islamarkaana uu wiiqmay dagaalkii lagula jiray jihaadiyiinta al-shabaab iyadoo sidoo kale hoosta ka xariiqay in amniga dabadhilifyada soomaaliya uu halis ku jiro xiriirka kooxda villa soomaaliya ay la leedahay maamulada puntland iyo jubbaland ay sheegeen in uu sii xumaanayo marba marka ka dambeysa arrintaas oo ay tilmaameen inay aada uga walaacsan yihiin kuna eedeeyeen gurgurte iyo kooxdiisa waxay sheegeen in kooxda villa soomaaliya ay dagaal kula jirto maleeshiyaadka maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland islamarkaana iyagoo wajahaya culays amni oo weyn ay si gaar ah u takoortay kana hor istaagtay taageeradii ay u baahnaayeen waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio al-furqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa midooda yurub oo joojinaya duulimaadyadii tooska ahaa ee nairobi iyo muqdisho midowda yurub ayaa xaqiijiyey inuu joojinayo duulimaadyadii tooska ahaa ee u kala gooshi jiray nairobi iyo muqdisho kuwaasi oo muddo dheer ay adeegsanayeen hay-adaha reer galbeedka diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha safaaradaha wararka laga helayo xarunta midooda yurub ee xalane ayaa sheegaya in safaaradaha lagu wargeliyey in saddex iyo tobanka agosto ay ku asteysan tahay maalinta ugu dambeysa ee duulimaadyadan la qaadayo iyadoo xilligaa wixii ka dambeeya aanay jiri doonin wax duulimaadyo ah ilo xogogaal ah ayaa tilmaamaya sababaha go-aankan ay ka mid yihiin hoosudhac ku yimid dadka adeegsan jiray duulimaadyadaas taasi oo keentay in dhaqaalihii ay ku shaqaynayeen uu yaraado walow ay jiraan baqdinno dhanka ammaanka la xiriira sida dadka qaar ay aaminsan yihiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday ase haatee waxaan ka soo qaadanaynaa xaaladaha dhimasho cudurka ebola ee kongo oo gaaray kun iyo afar boqol oo qof waxaa aada usii kordhaya khasaaraha dhimasho ee uu geysanayo cudurka dilaaga ah ee ebola kaasi oo laba bilood ka hor ka dilaacay dalka koongada dimuqraadiga ah tirakoobyadii u dambeeyey ee ay hay-adaha caafimaadku sameeyeen ayaa lagu sheegay in tirada dadka uu cudurkan ku dilay dalka kongo ay gaartay kun afar boqol iyo laba qof halka dadka u jiifanaa ay kor u dhaafeen saddex kun iyo laba boqol oo xaaladood xaaladaha dhimasho iyo kuwa la nool xanuunka ebola ayaa lasoo wariyey in laga diiwaan geliyey ilaa shan gobol oo ku yaal dalka koongada dimuqraadiga ah xaaladaha dhimasho ee ilaa iyo hadda la diiwaan geliyey ayaa lagu qiyaasay afartan iyo saddex dhibic sagaal boqolkiiba dadka uu asiibay xanuunka taasi oo ka dhigan in ku dhowaad kalabar kiisaska la xaqiijiyey ay noqdeen kuwa xaalado dhimasho ah sababay cabdiwahaab hadalayntiina caawo waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka bulshada deegaanka burcilaan ee duleedka degmada ceelcadde ee wilaayadii islaamiga ah ee gado ayaa ku guulaystay inay soo afjaraan biyola-aan baahsan oo deegaankooda ka jirtay kadib markii halkaasi ay ka qoteen ceelbiyood wanaagsan deegaankan oo afartan kilomitir u jira magaalada ceelcadde ee wilaayada gado ayaa ka mid ahaa deegaanada ay inta badan saameeyaan xilliyada abaarta islamarkaasina oon iyo biyola-aan looga kala carari jiray haddaba munaasabadii ceelkaasi xarigga looga jarayey waxaa booqday islamarkaasina warbixintan inooga diyaariyey xasan cabdiraxmaan abuuxasaan meeshan waa meesha oonka looga cararay waa meeshay biyo u noqdeen ceelcadda iyo dhammaso ay biyo u noqdeen wey waa meesha lagala imaan waay baabuurtay jidka logeen ilaahayga naga siiyeybaankumahadeegaanka burcalan waxuu afartan kilomitir u jiraa degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado waana deegaan muddo dheer la daalaadhacaya biyola'aan baahsan oo saamaysay dadka iyo duunyada iyadoona bulshada deegaanka ay biyaha ka heli jireen degmada ceelcadde iyo deegaanka dhamase oo kiiba u jira afartan kilomitir dhib weyn ayayna bulshada deegaanka ku qabeen arrintaas muddo dheer ayay deegaankan ka jirtay biyola'aanta waxayna arrintaasi sababtay in dadka deegaanka ay isaga cararaan oo meelo fogfog ay biyo u raadsadaan balse hadda deegaanka dib ayaa loogu soo laabtay kadib markii allaah fadligii laga helay ceelkan biyaha macaan munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen dadka deegaanka allaahna looga mahadcelinaya ceelkan deegaanka laga hergeliyey ayaa dhowaan ka dhacday gudaha deegaanka burcalan ee ceelkan laga qoday munaasabadda waxaa guubjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culummo ugaasyo nuqabo waxgarad ganacsato iyo dhallinyarada deegaanka mid ka mid a culummada wilaayada islaamiga ee gado oo munaasabadda ka hadlay ayaa ugu horreyn kelimad tawciye ah munaasabadda ka jeediyey ilaahay subxana watacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi afara'aytum ulmaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almusni am naxnu lmunziluun bal biyahaad cabbaysaan ka warrama midinkaa cerka ka keenay mise annagaa ka keennay yaa keenay biyahan dhulka ka soo baxay intay ka imaadeen cerkay ka imaadeen biyihii cerka ka imaadeen dhulka galay buu ilaahay subxana watacala dhulka nooga soo bixiyey kuwan ilaahay kor buu nooga keenay biyahan cabbayna waa nicmo waaye waxaa loo baahan ya ilaahay subxana watacala inaan oga mahad celinno biyahaas umma waxaa kaloo loo baahan ya inaan oga mahad celinno ciddii ma ogtahay gacan ka geysatay oo kharashkan bixisay ee muslimiinta wixii dadkii muslimiinta ahaayee bixiyey ee ma ogtahay maskaxdii muruqii maalka ku bixiyey inaan oga mahad celinno aanan noqonin dad jazaarina aan noqonno iyagana aan dhahno ilaahay oo ajir iyo thawaab si aan dhahno jazaakum allah khayr baarak allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmatullah qaar ka mid a odayaasha deegaanka burcalan oo dhankooda munaasabadda ka hadlay ayaa allah uga mahadceliyey oonkii uu ka bixiyey iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey ciddii ka qayb qaadatay qodista ceelkan alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin awalan allaan u mahad celinaynaa allihiina abuurtay yaan u mahad celinaynaa waxaan kaloon u mahad celinayaa dadkii muxsiniinta oo ceelka soo sadaqaystay oo noo keenay oo kor nooga keenay ayagana waa u mahadcelinaynaa waa u mahadcelinaynaa ajar iyo xasanaad ballaaran ayagana allaha ka siiyo waxaan u malaynayaa biyahan ceelkan ceelcaddo waxay u jirtaa afartan kilomitr meesha leradhamasa afartan kilomitr bay u jirtaa garsaal afartan kilomitr bay u jirtaa meeshan waa meesha oonka looga cararay waa meeshay biyo u noqdeen ceelcadda iyo dhammaso ay biyo u noqdeen wey waa meesha lagala imaan waay baabuurtay jidka logeen ilaahayga naga siiyey baan ku mahadinaynaa allahaasaa mahad baa iskaleh dhammaanteed waa ku mahadinaynaa xamdi waaye waa xamdigaas ilaahay baan ku mahadinaynaa walaalayaal ilaahay baan mahad u celinaynaa allihii nicmadan qaaliga ah oo nicmatul islaam iyo wal iimaanna siiyey yaan mahad xaqiiqaa u celinaynaa isaga ayaa mahadsan waxaan mid majaaza u celinaynaa eelu sharafka reer shabaab oo xarakada islaamka heer gobol iyo heer degmo arrintaa ka soo shaqeeyey yaan mahad u celinaynaa waxaan mahad labaad u celinaynaa ee dadkii islaamka ahaa oo sadaqadan iska lahaa oo soo sadaqaystay biyahaas juhdigooda in la bixiyo oo hantidaas iska lahaa mahad baan u celinaynaa waa u ducaynaynaa waxaan leennahay ilaahay aakharaha idinkugu meel qabto oo ajir iyo xasanaad ha idinka siiyo maanta waxaan idiin soo faraynaa sadaqadii dadkii sadaqadaa soo dhiibtayow inaan ku noolaannay biyihii in la gutay juhdigii xoolihii aad soo dhiibteen juhdigii lagu bixiyey oo in biyo lagu soo saaro ahayd biyihii inayna soo gaareen maantana ay bannaanka noo yaallaan yaan idiin soo celinaynaa annagoo idinkaga mahad celinayno waxaan idinka rabnaa adinkuna inaadnaan naga caajizin hadda waa naga qabyi biyihii baan aragna biyihii baan aragna hadda waa cabbaynaa afkaan ku haynaa wa kuwa bacaan ku shubanna baraagihii nooma dhisno in naloo dhisaan rabnaa laysu kaanna raaciyo naqiib cali macalin aadan cali xiish oo ka mid ah nuqabadii dadaalka dheeraadka u gashay sidii deegaankan looga heli lahaa ceel biyo macaan ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay mahad dhammaanteed ilaahay baale mid muuqato iyo mid qarsoon wuxuu ilaahay u noo galay iyo allo ku mahadsan yahay sidaa hore looga warramay meeshaan waa afartan afartan baa la sheegay horta inay biyo ugu sokeeyaan waa run waxaad ogtihiin abaarta noo dambeysay dadkeeda inuu takarna cuskaday intana uu cuskaday meesha la yidhaahdo xaggana wargududo iyo takar iyo halkaas in la cuskaday waxa halkaas dadkaas geeya waa oon waay abaar keli ma aha oon weeye wax meesha geeye meesha iyadaa calaf umayna doonan biyay u doonteen waxa geeyey waa oon oonka isagaa ilaahay ceelkaanuu alla keenay ceelkana biyuu leeyah bad weeye biyo macaan buu leeyah ilaahay baa lagu mahadinayaa allihii macbuudkaa baan ku mahadinaynaa waxaa la rabaa muwaafaqo in la helo waxaan hadalkeyga uga baxayaa qof kastow oo meeshaan joogow ilaahay ha lagu xamdiyo haddaan ilaahay lagu xamdinin biyahaas ilaahay baa keena ilahay waa qaadanayaa waa jisaarnimaa imaanaysa ilaahay ha lagu xamdiyey intaas maa leeh wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugaas shugri barre yarow ugaaska guud ee beesha xasan gaashireedle ayaa tilmaamay in deegaankan uu soo maray marxalado kala duwan oo oon u darna wuxuuna bulshada ugu baaqay inay allah uga mahadceliyaan ceelkan ay heleen
bismillaah alxamdulilaahi rabbialcaalamiin awalan ilaahay baa mahadsan ilaahayga nimcooyinka farada badanna siiyey ilaahay maanta wuxuu keenay ceel biyo ah oo isha ka burqanaysa awooddaas annaga malin ilaahay baa noo fududeeyey ciddii fududaysay oo sadaqaysatay iyo walaayada fududaysay inay noo imaadaanna ilaahay ha barakeeye maanta barwaaqadan ilaahayna siiyey kow ilaahay aan uga xamdinna ceelkaa waxaa dhici doonto ilaahay biyo waa naga siiyey iyo in dadkay u soo aruuraan in shiimo ay noqoto waxaan leenahay kula dardaarmaynaa oo koollia ugaaratae adinkoo odayaashiinna iyo guddigiinna maaragtay waxaan dhammaantiin idin leenahay si wanaagsan oo siduu ilaahay kugu kaalmeeya maaragtay cabba ilaahaygii keenayow ilaahayow hanaga hadlaynin ilaahu hanaga hadlaynin ilaahu hanaga jibinin ilaahu abaarta hanagu soo celinin ilaahu hurkoolin naga dhig gebagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh luqmaan abu anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo ikhwaanay wal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdu taxiya ilaahay baanu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala nicamka ilaahay uu noo galay uguna horaysa nimcatul islaam waliimaan nicamka aan haysano biyaha maanta ummadda muslimiinta ay ka shuhurinayaan waxaa weeyaa maanta indheheenna hayaan ay ka mid tahay allahaasaanu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala uma bacdigeed waxaanu mahad celinaynaa akhyaarta deegaanka oo runtii juhdiga badan ku bixisa iyadoo nafteedu inay ummadda biyo helaan oo socodkooda iyo safarkooda uu badnaa dadaalkoodana uu badnaa waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran waxaa kaloon mahad celaynaynaa dadkii muxsiniinta ahaa ee jaaliyadaha jiray ee gartay deegaankooda in ay waxaa weyaan dadka muslimiinta ay biyaha kaa qabtiraan ama ay waxaa weeyaan ceelbiyood u sameeyaan waxaanu leenahay jasaakum allahu khayran maalkii ay dhiibteen meeshii ay ka bixiyeen ilaahay wax barakadaas u geliyo dadkii muslimiinta ee deegaanka degan ay naftooda maalkooda ku bixinaya maalkooda allah barakeeyo intaas kadib anugu kelmadeeda waa dhowr qodob waxaana ugu horeeya kelimatu shukri inaan ilaahi ku shukrina subxaana wa tacaala maxaa yeelay alle subxaana wa tacala wuxuu leeyahay in shakartum laasidanakum wala in kafartum min acdaabi lashadiid shukrigu waxaa weeyaan haddii addoonka uu shukriyo ilaahi uu siiyada subxaana wa tacaala marka waan shukrinaynaa nicamkaan ka shukrinaynaa maxaa yeelay shalay bay ahayd markaan dhaaminaynay burcalan ikhwaani marka haddaan shukrinno oo ilaahay noo siyaadiyey subxaana wa tacaala shukrigaasaan addoommo ku nahay addoommanana soo ma yaan addoommo u nahay allaha addoommaha u nahay oo shalay abaarta iyo biila'aanta na dhigay haddana maanta biina siiyey inaan ku shukrinno waa dardaarmaynaa biyahan ilaahay subxaana wa tacaala halkan ka keenay oo shalay aan ka dhaaminayna meeshaan oo waddooyinka laga cabaadayey oo afartan iyo afartan iyo afartan ay biyo noo jiraan dadka ilaahay deegaanka oo makaneeyey waxa uu ugu horreeyo laga rabo waa inay isu naxariistaan naxariisaa layska rabaa haddaad isu naxariiso weydaan oo aad waxaa weeyaan si qalbi deggan ah oo xigmad ay ku jirto oo ay dadnimo ku jirto oo ay walaalnimo ku jirto oo ay xishood ku jirto oo waxaa weeye aysan qabyaalad ku jirin aad isula tacaamuli weydaan nicamkaa ilahi waa qadana subxana wa tacaala soo lama arkin meel badan oo biyalo ilahay biyaha ka qadso lama arkin walaalya maxaa lagu waayey dulmigaa lagu galay matay masma waxaan leenahay marka dulmiga ha laga digtoonaado waxaan idin dardaarmaynaa cadli iyo insaaf iyo walaalnimo iyo waxaa weeyaan soo dhoweyn iyo qof kastoo muslim ah oo waxaa weeyaan luuqad kasta ku hadlaya oo muslimku abtirsadaayi in biyaha waxaa weeyaan qaabkan loo deeqsiinayo in ay naxariis ku dheehnaato waan dardaarmayna insha allahu tacala bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee gado iyo wilaayada oo iskaashanaya ayaa wada dadaallo dheeraada oo ku aadan sidii bulshada loogu heli lahaa ceelal biyo macaan maadaama wilaayadu ay ka mid ahayd wilaayaadkii ugu darnaa ee abaartii lasoo dhaafay saameynta ay ku yeelatay waxaana ugu darnaa biyola-aan saameysay dadka iyo duunyada ku nool wilaayada dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale beesha leesaan oo ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee gado ay ceel riig ah oo biyo macaan ka hergelisay deegaanka abaqaluul ee duleedka degmada baardheere wuxuuna deegaankan ka mid ahaa deegaanadii ugu darnaa ee biyola'aanta ay ka jirtay xilligii abaartii maantana waxaa deegaanka laga hergeliyey allaah fadligii ceel biyo macaan oo durdur leh dadka iyo dunyadana kaafiyey الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى متى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo qaar ka mid ah culimmada deegaanka iyo kuwa wilaayaadka islaamiga ah oo dhowaan soo gabagaboobay magaalada buulofullaay ee wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa ku soo idlaaday kulan u dhexeeyey culimmada iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana kulankaasi la isku dhaafsaday aragtiyo kor loogu qaadayo ololaha dacwo ee ka jira gobolkaasi idaacadda islaamiga andulus ayaa goobjoog ka ahayd halkii uu kulankaasi ka dhacayay bashiir muxiidiin abu eyman ayaana tabintan inooga soo sameeyey kulankaasi bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal waxa aan ku sugan nahay degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay maanta waxaa halkan ka dhacaya kulan muhiim ah oo u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada buulafullaay iyo culimmada mujaahidiinta kulankan arrimo dhowr ah ayuu diiradda saari doonaa insha allahu tacaala muhiimadda kulanka uu xambaarsan yahay iyo macluumaadkiisa waan eegi doonaa sidoo kale waxa aan inta uu kulanka socda soo gudbin doonaa eeraada aragtida iyo talooyinka dhexalgalka ah ee halkan ka jeedin doonaan culimada waxaa ii muuqanaya culimo fara badan oo sheekh maxamed xudur uu ka mid yahay sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim sheekh ibraahim maxamed saalax iyo culimo kale ayaa qayb ka ah oo ka qaybgelaya kulankan qiimaha badan ee maanta ka dhacaya degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay markan barnaamijkeena gaarka ayaan gudageli doonaa insha allahu tacaala ugu horeyn waxaan soo dhoweynaya sheekhana sheekh maxamed xudur assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekhana ku soo dhowow idaacadda islaamiga landalus wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ku dhow idaacadda andalus sheekhana kulanka maanta aad ka qayb gashay martiqaadka heerka sare ee maamulka islaamiga degmada bulufla uu sameeyey muxuu kaaga dhigeen shakhsiyadaada kulankaas iyadaan ka faraxsana gaar ahaan shakhsiyadda muhiimad gaara ay leeyiin maadaama culammadii is aragday walaayadii degmadii culammadii la kulantay wali horumar iyo talooyin iyo tusaalooyinka diimad is warsaday arrin ciidanka faraxsaana meesha maanta waxaa laisku dhaafsaday talooyin iyo aragtiyo iyo aaraa fara badan shakhsiyadaada maxaa kuu muuqdo aad la wadaagi lahayd dadka muslimiinta ah ee idaacadda andaluskaa dhegeysanaya shakhsiyadda ma ay la muuqda inagii talooyin badan lanisbaandhaki gaar ahaan talooyinka ka saabsan iyo aragtida diinta iyo dacwada sidii laga horumariyi lahay khaasatan dacwadan baadiyada in la horumariyo diinta barashadii ummata la gaarsiiyo maadaama diinta dacwada asalka jihaadkan kheyrkan wanaaggan dareeraba dacwada asaasan ah shey asalka eh mindidii way dacwada taan jihaadka dhaliyaado taan kheyrka tarada badan iyo dhali dacwadu way marka ma ila muuqda in dacwada iidan hormaraysiyo wala barashada iyo diinta faafiyoosh iidan xooglan saar taas ay ila muuqata maadaama asalka ay tahay si guud dadka muslimiinta maxaad fariin anbaa ku jeedin lahayd dadka muslimiinta ma anjeedi in diintiyo marta un ku haana diintiyo barada qofka marka walowsa barada iyo difca kor qiimaga leey markaas ogaada kor shiyada qiimo jeeyin ku warqabna qofka ma difca kor maana mansacayi koro juhd iyo waqti ma gelii kor marka dadka bulshada ma indir daaramay in diintiyo maadaama adduunka nooleen fursada gee galantiyo ka jirta caafimaad gaban nibad gaban wal barada koraan in diintiyo fahmaano diintiyo lanagu tarjumniye iyo bulshada lawidaaga indir daaramay aad buu mahadsan yahay sheekhana sheekh maxamuud xudur ayuu kaasi ah oo ka mid ah culimada mujaahidiinta kana qayb galay kulanka qiimaha badan ee maanta ka dhacay degmada buulafulay ee u dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmada buulafulay iyo culimada markan waxaa garabkeyga midig fadhiya oo aan soo dhoweynayaa sheekhana sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimada mujaahidiinta ee wilaayaadka islaamiga sheekhana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamiga andalus wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku dhowo jasaakum allahu khayran sheekhana kulanka aad ka qayb gashay maanta waxa uu kaaga dhigan yahay bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacd maybuwa kulanku may haayay kulan oo nawci ah oo fariid ah kulan may haayay oo lakala talada culummada oo wilaayada ku nool intiiba badan iyo ku kulumeen marka waxyaabaha laku waramaayna dana shaksi mahayne waa dana caam oo muslimiintan ka wada dhehayta oo anku horey ilaahay diinkii subxaana wa tacaala sidii lan hormaryi lahay ummadto macnaa lan deersii lahay oo deersiinta ummadto lan hormaryi lahay ayaa lanku waramaay ega dhinaca walbarashada oo ega dacwada xalaqaadka masaajidaha iyo maraakistii iyo yacni mu'asasaadkii cilmiga haayeen iyo weli walbarashadii mu'asasaadkii nidaamigii naftirteeda sida iskuulaadkii iyo ummadto qaabkii dacwada lanku gudada faday xagga lan deersii fadi reer baadiyihii iyo dadka baadiyada roogaan aryaafta iyo jowlada si lan hormariyi lahay intaas dhammaan iyo aaraadii lakala faguri adi maxaa ku birin lahayd dhinaca aaraadii aragtida ee kulanka aaraada anaka beeriyo may ka mid ahaa kow dadka horta miyi iyo magaalo inay dacwada la wada deersi xalaqaadka masaajidoon aan ku horeeyaan ardayda iyo dadka xirta e oo in la nashaaday oo dhardheej oo langada oo may la raayo siraashinjo walaaj oo landiyaari kataaba langada ilaahay lanku dhawaadee subxaana wa tacaala maadaama iyo habaheeno idoojo ha katabeeno walbarasho on kooyan inay horta la hormaraysi oo maamuus lan suubi lan allanki galan jibiyoona haflad sharafeed lan suubi la taxfiisi hataa inay culumo iin hataa la iclaamiyo la sheego hataa lan edamo ijaaza oo amaama almala yani meel laraayose la sii aaraad ana dhiibado waa ka midanta marka dhini kasta iyo majaal kasta ma iin muuqda in la faguray gaar ahaan ana geega aaraad aan ka darsado intaasa ka midata iyo may ka mid ahaa ini la hormariyo walbarashada noocyadii kala duwan dadka reer baadiyiga ina fadhi joolanka jeey intaas dhammaantii may ka midata waxyaabaha taladan hajeediyow dadka muslimiintana meer kasta iyo roogaan may lahaa gaar ahaan dadka ka noola muxaafadadan hadduuna roogno oo geega marta unaqano oo na kulmiyeeno maamulkii degmada muxaafadada bulfulaya alislaamiya dhammaantii may lanaa walbarashada ka dadaala culumadii tanga iyo e hareedna may lare gey walooba jidma jiifasoo lare tan kale soomaalida meera jirtay ol iyo abaar haddii dhiyaan ulha iyo uluma iyo lambahasadee walaare jiri oo macnaha may lakuwadee afkaartii umutolka badbaadii fadi iyo sheene ulhaykana maybuwa umaradiiwu culumadiina maybuwa waaba culumadiiwu marka ulhaykanana ilaahay mayninka walee geeg dad naftatiidii culumo aho ahludiin aho culumada iyo dadka la taladaayano ahlura'yi walmashhuuratiwu marka unasadaanaba diinkana namaybuwa yacni diin iyo dowlad waa isku mid iska dawoodale maahane waa la shal saaro faslu diini ani dowla laalowna ma jira marka eed iyadan dhawaahiyaan iyadan insharafeen maamuuskan wanaajiyeen weli hataa walka sii bahsano arrimahaas ee laku warmaayo sida tadwiirka oo dhinaca kasta oo cimaaratul ardi dhulka in la camira oo sida tashjiirka oo kale ini yani geeda iyo walbadan la suubi marka intaas dhan bay leeyiina wastacmarakum fiiha tan ilaahay layow marka ilaahay ku warmaya nabi huud calayhi salaatu wasalaam cimaaratul ardina culummada muslimiinta ku warama jiraan marka intaas dhammaantii ho dhawaahiyaan walbarashada in la hormari oo ummatada may laraayose kheer adduunya iyo kheer aakhira lon horkaha marka lamadan sinfiyana sababtiyoona leh oo culummadii iyo umaradii tiyanta ku kulonna marka eed iyadan dhawaahiyaan ra'yigaasayta iyadan akidaana marka jazaakum allahu khayran walin kulummadan oo kale may lahaa mar kasta halbadiyoy yani may laraayose soomaalida meeraase ra'yi regeed iyo aana idaalayba wal aruuriyele ra'yi regeed iyo wan idaalaybaan wala aruuriyow leewu ha walbadan ka dhalade walbadan aaraa ee wala isdhaafsadi waxyaabahan hadda geegla darhi oo eed insaamay may kamid ah maadaama aan hamaray halaqaadka walbarashadii oona waxyaabahan yani meel raayso aan hamarya kamid hayti shaqadan eedan gordo hayti marka ma eelanka la faguray halaqaadka in la hormariyisiyo ardayda iyo dadka oo xirta ah in la hormariyisi marka yeeda eed yeedan akadee muslimiinta may lahaa gaar ahaan muxaafadada un rowna ku noolaa may lahay xirtaasa galantahay ku goboday xirtaasayti labisju hay gaday dhardheeshu hay gaday jiridaan hay daawayey marka insha allahu taala antaasaytiya
aad buu mahadsanyaha sheekhana sheekh ibraahim maxamed saalax ayuu kaasi ahaa markan waxaan soo dhaweyna sheekhana sheekh cusmaan buuqaay oo ka mid a culimada mujaahidiinta qaybna ka ahaa kulanka qiimaha badan ee maanta halkan ku dhex maray mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada buulafulay iyo culimada sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islamiga andalus calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu wadhowaay bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd walaal insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan maan wilaayadii yaanu yeereen si wanaag lah sharaf lah saanu dhoweeyeen martaqaad oo wanaagsan sharaf lah oo laa nuxsi unuskoob karan waxyaalahaad maanta oo degmadii suubuso wax hor la arki maay ilaahay subxaana watacaala ha barakeey ee culimmadii si farxad lah oo wanaag lah oo culimmadii ay mudaneed mudnaaneed aheedyaa maan la maray insha allahu tacaala si marxabeesan usal u dhoweey xaflad weyn oo aas u malaysay ini hataa waxaa deegaanka marka hore ha ka dhacan ti ugu horeys ay oo culimmadii dhan ini la jamciyay oo sidaoo sal u dhuweeyay sida u marxabeeyay ha ahaate dhinac waawaaye isku waraan martiqaadkeed ha ahaate soo dhoweynteed ha ahaate qaabka dhaqankeed iyo dadka ismaamulay hataa oo ummaddii oo dadka u maamulalsay si qaabka ay u wanaajiyeen waa la koob karay mahen insha allahu tacaala ilaahay ha barakay jazaakum allahu khayran lehna wilaayad sheekhana inta kulanka u socday waxaan arkayey talooyin iyo aaraa fara badan oo aad ku biirinaysay bal hal iyo laba haddii aad na xusuusiis talooyinkaas
walaalayaal talooyinkaas waa fara badaneeyeen culimmadii oo ajilidii aheeday ilaahay subxaana wa tacaala ulil albaabka aheeday ee intaa kulun talooyinka maanta la barayay talo yar ma aheen waxyaalaha maanta oo oo lakatalshar waxaa ka mid ah horumarka diini si oo ummadan jahliga lagu saar lahay oo ummadan ka horumar laheed khaas le maka ahaen degmadan khaas maka ahaen wilaayooyinka dhammaantood toban iyo kowd wilaaye si oo lagu horumarin lahay oo diintan ka tiiri laheed aaraadeeda la qorshar insha allahu tacaala waa ra'yooyinka waxaa ka mid ahayd ummadan ini la u yeelaay dacwo shaarac ha ahaad ama dacwo aryaaf ahaad ama ha ahaata duruusta oo kutubad la akhriyay ama dadka dalabada ini guryaal lo dhiso zaadkood meel la saaro insha allahu tacaala oo maciishadood waxood meel la saaray wixii dhan walka wadadal wilaayadan insha allahu tacaala waa la gadoon ilaahay subxana wa taala ha barakay khayr badanaas rajeennay ummaddii kaleedoo baadiiday intii dadka umiyiintay meel gooni ay la habeeyo oo la ballaabo macalimiin la u yeelay la farbaray oo xeer la tiirsiyey inay ummadan diineed kastay insha allahu tacaala taas waa laska afkarada dadkii oo oo mustawiga dhaxay in kutubo la suubiyo oo xilli lu yeelo kutubasal akhirka in lu yeelay waa laska garad insha allahu tacaala taasna walka niqaash niqaashka waa laska waafaq dadkii oo culimmad ay oo meel dhex dhogin inay ummaddii wax bareen inay diinood wixii bardeen guryaalkood la fidhiyin kala kacin insha allahu tacaala ummaddii dad tiirsiyin insha allahu tacaala taasna waa walka niqaash waa laska waafaq insha allahu tacaala wax hadda maanta lakataba aan isdheh karay malah ilaahi subxaana wa tacaala wax kas si u kooban yihin laakiin wixii bani aadan aruurintiisa ama khayr ujeedis ay wixii la mar karay maan insha allahu tacaala wax badan laka niqaashe wanaag badan oo culimmadu markii la kulmiyay dadka caalamiinta ay barako badana lehiin maxaa yeelayaw salafka aqwaasheed aayadda oo ilaahi subxaana wa tacaala saadeshiy nabi ilahi maxamed alayhi salaatu wasalaam axaadiistas dhammaantood wixii oo horta shay malka hadala marka hore baaba aayad ilahi subxaana wa tacaala maa faradnaa fi lkitaabi min shayin ba ilahi leeyahay ilahi wax makatabna aayadahaas alka niqaash aayadahaas dhahoos alka istinbaat alka suubsud wixii laka hadal jiran imaa qaala rasuulullahi aheeda wa imaa qaala allahu tacaala aheeda wa imaa qowlu lculamaa aheeda insha allahu tacaala dad kulansiiy oo ummadda salafku horumaro shireen qaabkaas in la horumariyay yaa insha allahu tacaala ummaddii la go'aamay insha allahu tacaala taasna waa iska waafaqn dadka umiyiintay khaasatan inay tarkiis la saaray maxaa yeele inay ummadda diinaad marti ka ahaataay sax maya lyar diinaadni marti ka ahaataay sax maay oo lyaraay dadka oo diinood martas ka ahado umiyiintaay aakhirada markii la saadan hataa waxaa lyar fa yaquulu naasu dad yaquuluuna hakada faqultu anu isku goolsin laa ilaaha naftaad markii la warsa nabi lahi maxamed la warsa hataa waa meel badan la taabado sii oo ummaddii hu nagan ummad diineed martag ay ha nagan ummad inay diineed oo la tarkiisiyay culimmada juhdi bisa taas alla iska afkarada insha allahu tacaala wixii kaleed oo oo meelaha u baahan insha allahu tacaala culimmadii yaa iska naqaash tawhiidiis ulbaaran liir hada wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay sheekhana sheekh cusmaan buuqay ayuu kaasi ahaa oo qayb ka ahaa culimmadii ka qayb gashay kulanka qiimaha badan ugu dambeyn waxaan soo dhoweynayaa sheekheena sheekhul waalid almujaahid sheekhana sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abuu muslim sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga landalus wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa dhowahay idaacadda andalus oo barakaysan oo sharafta leh maasha allah aad iyo aad waa dhowahay sheekhana ee kulanka maanta aad ka qayb gashay ee intaasoo wujuuh isugu timid qaarkood laga yaabo in wakhti hore isku kii dambeysay maamulkii uu fadhiyey maxay kaaga dhigneed maanta
waa kulan aad iyo aad saameyntiisa u lahaa xaqiiqatan waxa weeyaan wilaayada bay mas-uuliyiinteedii baa joogay oo kulanka asal ahaan iyagu soo abaabulay culimo badan baa isugu timid in taqriiban labaatan iyo ka badan oo acyaan leh oo mas-uuliyiintii ah ayaa isu yimid culimadii magaalado dhan baa fadhiday maasha allah sheekhana warqad dheer ayaa hortaada taallo oo dadka qaar ay soo dhegaysteen talooyinka aad ku biirisay kulanka bal inoo dulmar waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee maanta aad soo bandhigtay haddii haddaan eegno kulankan jazaaka allahu khayran waxaa ka mid ahayd in bal maamulka ay samaystaan bulshada iyo maamulka calaaqa fiican inay samaystaan waxaa ka mid ahayd xagga maxaan ku rahdaa mas-uuliyadda iyaga ku aadan oo ilaahay inay uga baqaan oo hagaajiyaan ardada xerta ah magaaladan waa magaalo waxyaabaha simaadka iyo tusaalaha ay leedahay magaaladan waxaa ka mid ah xer baa joogta oo gobollo fogfog ka yimid ilaahay wax bartaan u yimid culimmada magaaladan joogtay meel waliba joog isu soo sheegeen way yimaadeen culimadii bay ku xiran yihiin waa magaalo noolaatay weeye dadweynaha magaaladana way isxilqaameen guryey u dhiseen waxa weeyaan raashinkii bay siinayaan iyagii baa noolaynaya waa loo kala beretamaya dadku waa dad ahlu khayr ah magaalada soo ma jeed guryaha hadda la dhisay ayaa naloo sheegayey guryaha halkan looga dhisay raashinkii bay bixinayaan gabdhihii haweenkii ganacsatadii akhyaartii maamulka wilaayada maamulka degmada looma kala harin sida loo soo dhoweynayo culimada loo jecel yahay dhinaca dacwada marka la yidhaahdo talabixinta waxaa ka mid ahayd inay culimmadu bulshada dacwada gaarsiiyaan ayaa ka mid ahayd culimmadu waxyaabahay muujiyeen waxaa ka mid ah oo si saraaxa cad oo boqolkii boqol ay ka midaysan yihiin inay yidhaahdeen annagu waxaanu diyaar u nahay awalba waan la shaqaynaynay wilaayada iyo maamulka muxaafadadaba bolofly haddana inaan la shaqayno ayaan diyaar u nahay beled iyo baadiye dacwada in la gaarsiiyo diyaar baana idin lahay awalba waan wada shaqayn jirin haddana waan idin la shaqaynaynaa inay yidhaahdeen ayaa ka mid ahayd waxyaabaha kale waxaa ka mid ah in xamlo la qaado baadiyaha dacwadul aryaafka dadka la gaarsiiyo waxaa ka mid ahayd ducaad in loo diyaariyo baadiyaha dadka jooga in dad dhalinyaro laga soo wado ducaad loo diyaariyo muddaday qaadataba in kadibna haddana lagu celiya dacwada gaarsiiya waxaa ka mid ahayd dugsiyo qur'aan in laga helo baadiyaha sidee looga helayaa dhalinyaro xaafidulqur'aan ah deegaanku dhashay qabaa'ilku inay keenaan magaaladan jaamacadda ka furan oo sakhaawi in la geeyo qiraa'aadku ay bartaan oo diinkooda iyo caqiidadooda markay dhismaan bacda mudda deegaanada lagu celiyo dugsiyo ay furaan ayaa ka mid ahayd waxyaabaha la isku soo qaaday waxaa ka mid ahayd in xagga xisbada bulshada in maxaan ku rahda aad iyo aad loo tafciiliya ayaa ka mid ahayd ganacsatada waxyaabaha ay keenayaan bulshadan ay u keenayaan in la kontaroolo oo lala socdo oo ganacsatada maxaan ku rahda laga tawjiihiyo ayaa ka mid ahayd culimada iyo maamulkuba waxa weeyaan waxay go'aansadeen si gacmo wadajir bay wax ku gooyaane gacmo wadajir iyagoo wadajira inay wada shaqeeyaan oo bulshadii wax loo qabto waxyaabaha laga hadlay aadkii aad u munaasabnaha ka mid ah waxaa ka mid ah bilicda magaalada in geedo lagu beero dacwad shaaric ummadda in loo qabto ayaa ka mid ahayd oo maxaan ku ihahdaa bacda mudda qorsho in loo sameeyo ku aadan dacwada baadiyaha qorsho midaysan oo degan oo nidaamsan in loo sameeyo waxyaabaha aadkii aadka loo hadlay arrimahaas ayaa ka mid ahayd runtii xagga waxbarashada in la xoojiyo waxaa ka mid ahayd ilahay hadduu ku run yahay dacwada in la tarkiisiyo aad iyo aad kulan wuxuu ahaa aan laga dhergin iyadoo laisjecel yahaybu kulanku ku bilowday oo culimmadu ay faraxsan tahay qada aad iyo aad u qiimo badanna waa loo sameeyey kadibna si wanaagsan buu kusoo gabagabeeyey subaxdii sida loo fariistay ilaa iyo galabtii buu socday kulanka qiimaha uu leeyahay bay ku tusaysaa waqti dheer u qaatay oo aan laga daalin culimmadii oo dhan waxay usoo banaa joojiyeen duruustii iyo xalaqaadkii ay wadeen maanta ayay usoo joojiyeen qiimaha shirka uu leeyahay bay ku tusaysaa tusaale ugu dambayn waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ah iclaamka dowrka uu ku leeyahay wilaayada oo maxaan ku irahdaa hadda heerkuu maraayo in halkaa laga sii xoojiyo calaaqa qawi ay dhacdo wada shaqayn fiicanna ay timaado waxyaabaha aad iyo aadka looga hadlay ayay ka mid ahayd aymarow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الشيخ مختار محمد عثمان شيخ مسلم ayuu kaasi ahaa guud ahaana tabintii wanaga inta ayaan ku eegayna kulanka xiisaha badnaa ee ka dhacay degmada buulafula ee una dhexeeya mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee degmadan iyo culimada mujaahidiinta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawo habeen talaado ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة